subax wanaagsan dhegaystayaal dowladda maraykanka ayaa hoggaanka kooxda xidhiirhka caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda ku wareejisay midowda yurub maraykanka ayaa kooxda hogaankaasi kooxdaasi hoggaanka u hayay tan iyo markii la aas-aasay sanadkii labadii kun iyo sagaalkii dhinaca kalena guddoomiyaha kooxda oo haatan xilkaasi wareejisay dona hopkins ayaa v o eda u sheegtay in wareejinta kasakow aanay waxba iska dhimaynin howlgalladii iyo doorkii howlaha ee dowladda ah maraykanka ee la dagaalanka burcadbadeeda dona hopkins waxa ay sii ahaanaysaa madaxa la dagaalanka burcadbadeeda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka shalay ayay doona nagu soo booqatay istuudiyaha v o eda waxaana ah waraysi la yeeshay haaruun macruuf waxaanu ka waraystay hoosu dhaca weerarada burcadbadeeda iyo qodobo kale waxaa waraysigaasi haaruun macruuf haddaba la soo jeedinaya maxamuud ibraahim cali maxay yihiin waxyaabaha hoos u dhigay weerarada burcadbadeeda waxay ila tahay waxay isbiirsada afar waxyaabood marka hore maraakiibta ganacsigu shaqo fiican ayay ka qabteen inay silaaliyaan waxay la yimaadeen xeelado cusub oo adkaynaya markabka in la afduubo waxay dusha saarteen ciidan hubaysan tan labaadna ciidanka badda ee waddamo kala duwan ayaa si xooggan u abaabulan waxayna iska kaashadaan la socodka iyo inay si firfircoon u ilaashadaan maraakiibta ay ka soo duulaan burcadbadeedda iyo doonyahooda yaryar oo ay fashiliyaan islamarkaana ay kala dhex galaan doonyaha weerarka wada iyo maraakiibta ganacsiga ee ay bartilmaamaydsanayaan sidaasna waxay ku carqaladeeyaan weerarada tan saddexaad waxa weeye waxaa si weyn loo wanaajiyey heerka garsoorka iyo in sharciga lala tiigsado burcadbadeedda ay ciidamadu qabtaan in ka badan kun iyo afar boqol oo burcadbadeed ah ayaa lagu kala hayaa koob iyo labaatan waddan kuwaasi oo lagu helay dembiga ama weli baadhitaan ku socdo tan afraad waxa weeye maadaama burcadbadeedu ay awoodi waayeen inay maraakiib afduubaan islamarkaana ay madax furasho ku heli waayeen lahaystayaasha gacantooda ku jirta ma aha meherad ay hadda macaash ka sii helayaan sidii ay ahaan jirtay taasina waxay ku kalliftay inay u leexdaan dembiye kale bal inooga warran tirada hoos u dhacday waxaad barbar dhigtaa kuwii sannadihii hore
xilligii ay ugu sarraysay xiisadda burcadbadeednimada waxay ahayd sannadihii labada kun iyo koob iyo tobanka iyo labada kun iyo labayo tobanka markaasi oo tobannaan weerar ay dhaceen tobannaan markabna la qabsaday boqolaal qof oo rakaabkii ahaana la qabsaday haatan marka la barbar dhigo waxaa la diiwaan geliyey oo keliya lix iskuday afduub ma jirto markab ay ku guulaysteen inay afduubaan labaatankii bilood oo u dambaysay tan iyo bishii mey sannadkii labada kun iyo labayo tobanka haatan ma jiro markab gacanta ugu jira inkastoo ay haystaan afartan iyo sagaal la hayste ma doonayo inaan hoos u dhigo masiibada haysata afartan iyo sagaalkaas qof laakiin marka aad eegto afartan iyo sagaal halka xilligii ugu badnayd afduubka la haystay toddoba boqol iyo konton qof waa tiro si weyn loo dhimay haddii aanay ku guulaysan inay markab afduubaan tan iyo bishii mey sannadkii laba kun laba iyo tobanka ma ku dhawaaqi kartaan inaad ka guulaysateen burcadbadeedda
maya duruufihii aasaasiga u ahaa in marka horeba burcadbadeedu ka soo baxda soomaaliya weli way jiraan dowlad ayaa ka jirta muqdisho dadka soomaaliyeed hadda waxay haystaan dowlad lahaan karta awood ay dalka ku midayso nabad iyo barwaaqana ku gaarsiiso laakiin ilaa hadda ciidanka ay dowladdu diyaarisay lama gaarsiinin gobollada xeebaha waqooyi ee soomaaliya dhulka xeebta ku teedsan inta badan cidimo maamusho sidaasi darteed duruufaha ay ka faa'iidaystaan dadka dembiilayaasha ahi weli halkaasi way ka jiraan wayna gabaadsanayaan weli dembiilayaal ayaa jooga doonaya inay ka faa'iidaystaan sharci darrada haddii loo oggolaado inay lacag ka sameeyaan sidaasi darteed guul kuma dhawaaqayno waanse ku faraxsannahay in falalkii burcadbadeedu ay hoos u dhaceen heegankana kama baxayno xaggee ayay ka baxeen burcadbadeeddii faraha badneed ee maraakiibta afduubi jirtay haddii aysan xilligan awoodin inay wax afduubaan
war kama hayno wax ay qabanayaan mar haddii aysan burcadbadeed ku jirin waa suuragal inay u baydheen meherad kale oo sharci ah nasiib darro waxaan aaminsannahay in dembiilayaasha soo abaabulayey ay u leexdeen meherad kale oo dembiyeed oo ay ka macaashaan oo ay ka mid tahay inay ka ganacsadaan hubka daroogada iyo inay dadka si sharci darro ah u tahriibiyaan iyo falal dembiyeedyo kale oo faa'iido deg deg ah ay ka helaan laakiin dhallinyarada oo ah carruurta aanu ku xididaysan dembigu waxaan rajaynaynaa inay qoysaskooda iyo beelahoodu ku qanciyaan hab kale oo sharci ah oo ay ku shaqaystaan beesha caalamku shaqo badan ayay ka qabanaysaa sidii loo horumarin lahaa mihnad dhinaca beeraha kalluumaysiga dibudhiska dekadaha iyo waxyaabo kale si dadkan ay fursad ugu helaan shaqooyin sharci ah laakiin dembiilayaasha xididaystay weli waxay faraha kula jiraan faldembiyeedyo caalami ah bal noo faahfaahi ka ganacsiga hubka sharci darrada ah ee aad xustay in lagu tuhmayo inay madaxda burcadbadeedda u leexdeen ma xaqiijin kartaan arrintaasi
waxaan hubaa inaad sidayda oo kale ka warqabtid ka ganacsiga hubku inuu yahay meherad weyn oo laga sameeyo lacag cunaqabatayn ayaa saarnayd soo dejinta hubka muddo dheer waana adag tahay in mar walba la dhaqangeliyo ka ganacsiga hubka soomaaliya waa meherad weyn waana carqalad lacag ayaana laga sameeyaa dembiilayaasha aan kala jeclayn deganaanshaha iyo sharciga soomaaliya balse danaynaya inay lacag sameeyaan waxay u leexanayaan ficiladaas dembiilayaashu ay lacagta ku siinayaan sidaasi darteed waxaan la soconnay wararka sheegaya in dadka abaabulayay islamarkaana maalgelinaya burcadbadeedda oo dakhligii soo gelaya uu guray maadaama aysan qabsan karin maraakiibta dhabtii inay u leexanayaan dhaqdhaqaaqyada kale ee sharcidarrada ah sida ka ganacsiga hubka iyo tahriibka waxaan ku ogaanay warar aannu ka helay dadka oo ku soo warramaya inay ka dhacayso gudaha iyo degaanada xeebaha waxaan ku aragnay shixnado hub iyo daroogo ah oo ay keeneen gadislayda ay shaqaaleeyeen dembiilayaashaasi anigu shakhsiyan ma xaqiijin balse waxaa sheegay sirdoonka iyo hay-adaheenna amniga mas-uuliyiinta soomaaliduna way sheegeen waan ognahay inay dhacayso maxaad gacan uga geysan weydeen dhismaha ciidanka ilaalada ee xeebaha soomaaliya
soomaaliya way u baahan tahay ciidan ilaalada xeebaha ah laakiin soomaaliya marka hore waxay u baahan tahay hay-ado dowladeed oo ka shaqaynaya muqdisho waxay u baahan tahay dowlad dhexe oo maarayn karta inay qalabayso islamarkaana tababarto ciidankaasi kuma dhisi kartid ciidanka xeebaha inaad siisid qoryo iyo doonyo waxaad marka hore u baahan tahay inaad sharcigii dejisid sababtoo ah ciidanka xeebuhu waa hay-ad amni oo sharci ah si sharci ay u fuliyaan waa in marka hore sharcigii la dejiyaa nidaamkii garsoorka ee fulin lahaa islamarkaana ilaalin lahaa in sharciga si saxa loo fuliyo awooddana si quman loo isticmaalo la dhaqangeliyaa marka soomaaliya waa u baahan tahay ciidan xeebeed laakiin ma aha wax dhacaya berri toddobaadka dambe iyo xataa sannadka dambe marka hore soomaaliya waa inay dhistaa hay-addii dowladeed ee maamuli lahayd islamarkaana howlgelin lahayd ciidankaas aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo waraysigaasi la yeeshay doona hobkanis madaxa kooxda la dagaalanka burcadbadeeda oo ugu warramaysa istuudiyaha v o e da ee magaalada washington waxaana waraysigaasi la soo jeedinayay maxamuud ibraahim cali